waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
wallaahi bilaa horta koorsada leadership la dhaho waxyaalo badan baan ka fahnay because marka hore leadership maskaxda annaka dadka soomaalida deehin waanagu jirta laakiin sidii la rabay kuma dhaqman jirin so mid midda ka mid waxay ka tahay time management behavior relationship waxyaalo badan bay ay ku jirta waa garta marka waxa ugu weyn oo adiga aad ka faa'iidaysato aad ka barata maxay ahayd wallaahi midda kamid waxaan ka waxaan ka faa'iidaystay time managementka la dhaho sida waqtiga sida waqtiga loo maareeyo loo maaray because anaga dadkeena afrikaanka oo yani soomaalida nahay timeka kuma dhaqmano meel haddaa appointment ku leedahay waa kasoo daahaysaa inwarami so waxyaalo badan horta time managementka midka koowaad ba aniga maaragtay important i aheyd oo weligeyn aniga inta appointment meel markii la igu dhigo weligey aniga madaahin kama daahin so it was my important things waa gartay waxaa kaloo igu maqaalay inaad rabtid inaad booliska qoratid oo boolis noqotid maxaa kugu dhaliyay wallahi waxaa igu dhaliyay horta markaan iyo twelve ahaa two thousand twogii wuxuu ahaa dream ina aniga aan barto boolice micnadiisa waxay tahay so aan jhanis marka uma helin inaan barto oo waan guursaday ilmaan dhaldhale so hadda waxay igu kaliftay boolice inaan noqdo saddexdii sano hadda la dhaafay baa wuxuu igu kalifay boolice inaan noqdo waxyaalo badan aniga aan soo maray arke baa wuxuu igu kalifay inaan boolice noqdo so waxaa jirta meeting oo aadi jira youthka oo dhalinyarada youthka laga hadlo oo booliiska no samayn jiran so naag ka mid oo aniga xaafadeena degan oo boolice baa waxay igu kaliftay tree waxay tiri hodan you can do waa noqon kartaa boolice officer waa baran karta so iyadaa igu dhalisay moodas iyadaa igu dhalisay tiri waa baran karta so markii saas igu tiri baa waxaan dhe wallahi waa run horta dreamna waa u lahayd ina baratay so hadda waa baran karta waa gartay marka shuruudaha lagu xiro inaad boolice noqotid iyo nidaamka loo mara ma ogaatay hadda wallahi waa ogaaday waa very hard waaye so laakiin waa inaa ka baxdid waa shuruudayaal jirta lagugu xirayaa oo maaragtay sharciga lowga camal oo kale a ka mid waxyaalo badan baa horta way ku jirta midda ka midna waxay ku jirta examka markaa sameynaysi haddaa ku dhacdid haddaa maaragtay ku baastid physical training wax la dhaho waxyaalo badan baa maaragtay ku jirta wax oo la dhihi karo oo qofkii dhihi kara hadda waan baranaya waan noqonaya maaha it takes long inta baranaysi it takes long ina maaragtay examka markaa sameynaysa haddaa ku dhacdid iyo waxyaalo badan waa waa garta reerka ma kala tashatay oo saaxiibada iyo faamilkaaga iyo qoyskaaga iyo markaad tiraahdo boolis baan rabaa inaan noqdo adoo caruur la hooyo soomaaliyeeda maxay kugu dhahaan maxay ka aaminsan yihiin wallaahi bila horta hooyaday marka hore markaa u sheegay waa taqaantad islaamaha africa jooga waxay tiri maxaa ku fashay boolis inaad noqoto wax kalema barati soo horta dreamkayga wahaa aniga wax inaan barto so waxay tahay qofka bini-aadamka ma ahana ina niyadda laga jibay hooyo waaye oo iyada waxaa maaragtay maskaxdeeda ku jirta bay ii sheegto so laakiin aniga wax wixii aan rabaa aniga wax igu jiraan raba inaan barto so walaa dad badan oo hadda gabdhahan saaxiibayaashan waxay dha hodana boolis barata ina barta inana xerxertid so waxyaalo badanaa ka jirta maarata dadka isweydiina maxay u baranaysaa iyo maxaa ku kalife so aniga waa wax aan maaragtay aan raba inaan barto oo inaan ku shaqaysano maa laakiin inaan lowga iyo waxyaalaha maaragtay booliiska ku dhaqmaa inaan bartole aan raba aniga waa gartay marka hadda soomaalidu waddankan waqti badan bay deganayd qaar baa labaatan sano jooga qaar baa ka badan jooga ilaa iyo hadda lama hayo qof boolisa ama wiil laga yaaba inay dhacday laakiin gabar ama haween soomaaliyeedoo boolisa maxaa keenay bay kula tahay in aysan soomaalidu dalban inay boolis noqdaan oo aysan qoran wallaahi horta fikirka dadka qaarkood ma aqaani kole booliiska qofka markuu aan applicationka foonka u sameynaya waxyaalo badan baa aan lagu xiraa yani su-aalo badan bay leeyihin so laga yaabo dadkoo qaarkood inay horta dad badan oo afrikaan baa jira barto laakiin soomaali anaa ka aha so laga yaabo dadka kale soomaalida inay isweydiiyaan ay dhahaan waxaan uu adag yahay oo ma baran kara iyo ma samayn karno inay dhahaana jirto laakiin kola aniga ay try inaan tr waan traagarey inaan galo soo haddana waan galay ilaahlase waxaan
adiga ahaan maadaama hooyo tahay adau caruura leedahay shaqada boolisku waa shaqo shiftiyo kala duwan la galo khatartayda leedahay marna ma ka fekerta in la isku wadi karo maareynta qoys iyo boolis shaqadeeda wallahi horta waxay ku xiranta dalaaltaada marka hore ku xiran tahay waxay leedahay horta shifty eight hours waaye shifty waaye sax so marmarna waxay ku dhihi karaan overshift oo yani inaa maaragtay ku darsatay oo aa shaqayn karta so waxay ku xiran tahay horta qofka hadduu family leeyahay waa ogahay horta qofka markuu ilmo leeyahay oo maaragtay ilmo suge waa adagta waa adagta inuu maaragtay saacadaha badan shaqeeyo so waa isku dadaale ayakana inay dhinacaas iga caawiyaan laakiin ana horta shaqo kuma talagelin inaan ku shaqaysto laakiin inaan wax barta inaan bartaan rabay lowga iyo maaragtay booliiska micnadiisa waxay tahay inaan bartaan rabaa laakiin hadhowti laga yaaba in the future inaan maaragtay aan shaq ku shaqaysto oo shaqo ku raadsado maxaa kula talin lahayd marka hooyooyinka kale oo soomaalida adoo kalaa oo shaqooyinka qaarkood laga yaabo inay ama ka baqaan ama ka gabadaan ama aysan aqoon u lahayn ama jaaliyadda guud ee soomaalida ah oo shaqooyinka qaarkood laga yaaba inay khalad ka aaminsan yihiin maxaa ku dhihi lahayd
waxaan kula talin lahaa horta waxbarasho ejna kuma xirno kumana xirno ilma intaas ilmaan dhale oo wax ma baran karo kuma xirno barasho qofka hadduu rabo inuu wax barto wuu baran karaa qofkana hadduu niyad u leeyahay inuu waxa barto waa inuu isku tijaabiyo u dhahaa ha waxaas horta marka hore ha galaan lugta hala galaan soo ha fiiriyaan waxaan inay baran karaa ina ama inay baran karaynin maahan qofki inuu dhahaa a waxaan inaan bartaan raba oo ma baran karo maya qofka waa inuu niyad u lahaado inuu wax u barto waxbarashadana hore waa usoo sheegay age male ama intaas ilmaan dhale ma baran karay kuma xirno so waxaan la talin lahaa inay wax bartaan oo maaragtay ay ka faa'iidaystaan challengekay leeyihin opportunityga ay leeyihin because hadhowti ayaga unbay anfacayaan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali